arday dhigata madarasada sunnah al tacliimiya ee ku taalla magaalada gaarisa ayaa xaflad qalinjibin ah loo qabtay taasi oo ay kasoo qayb galeen waalidiinta macalimiinta dhiga madarasada iyo madaxuu ka mid ah xildhibaanka gaarisa township deeqow maxamuud barrow qaar ka mid a ardayda ayaa halkaasi kusoo bandhigay waxyaabihii la baray هو دور المعلم في المجتمع للمعلم دور كي- دور كبير في تكامل المجتمع فعلى يديه يتعلم الطبيب والمهندس والأستاذ ما هو واجبك اتجاه المعلم من واجب تجاه معلمه الاحترام والتقدير لكل ما يبذله من جهد وجد وتعب في سبيل تقديم الأفضل لطلابه كما يجب علي أن أكون طالبا مجتهدا ومتابعا للدروس أحسنت يا صغيري هذا ما يحتاجه المعلم من طلابه شكرا لك أنت أولى بشكر xildhibaanka gaarisa township deeqow maxamuud barrow oo xafladan marti sharaf ka ahaa ayaa goobtaasi ka hadlay isagoona sheegay inay garab taagan yihiin goobaha lagu barta diinta islaamka ayna ka mid tahay madarasada sunnah al tacliimiya ee ku taalla xaafadda dhikabuurey ee degmo waaxeedka iftiin meel khayr badan baa maanta iskugu imaanay aadna waan u faraxnay maxaa yeelay dadaalkii ay sameeyeen maadaama meel horta la iskugu imaado oo tacliin lagu baranayo dadaalkii la sameeyey hadda kulley annagoo dhan buu noo muuqda ardayda ay maanta qalin jibinayiin waxaad naga tabanaysiin oo dhan waan lagu garab istaagaynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo madrasadan waa run maanta igu horeysaa waana ku farxay dhulkay ku fadhido maamulaha madarasada sunna sheekh cabdiraxmaan cali faarax ayaa isna inooga warbixiyey taariikhda madarasada wuxuuna u mahadceliyey dadkii kasoo qayb galay munaasabadan isagoona dhanka kale ka hadlay fasallo cusub oo lagu daray madarasada madrasad sunna waxay bilaabatay oo darsigeeda iyo maarata madrasada la furo oo darsi ka bilowday laba kun iyo sideed iyo tobankii ee madrasada maarata waxaan ku rahay duruusteeda ayay bilaabatay madrasada marka hore waxay ku bilaabatay marxalada hoose ee maarata madrasada u horeysa ibtidaa-iyada la yihaaho oo lix fasal ka kooban bay ku bilaabatay kadibna waxaa kusoo kordhay marxalada dhexe ee marxalada mutawasida la yihaaho marxaladaas hadda mutawasitada ah ayaan maarata waxaan ku rahdayaa munaasabadeeda maanta oo ardada galaaska sagaalaad ee thalith mutawasit ka taqarujayso munaasabad ay leedahay arrintaa xafla xafla ah xaflada maarata ilmahaas galaaska ka taqarujayeen ayaan maarata waxuu ahayaa maantana ayaan u joognay madrasada oo maaragtay dad madaxoo fara badan ay kasoo qayb galeen galaaskaas ama marxaladaas dhexe ee mutawasitada ardada ka gudbeen ee ka takharujeen waa maaragtay labaatan arday waaye labaatanka arday najaaxooda iyo baasito- baa- baasidooda waxaa u horreeyey arday la yidhaha cumar cali maxamed kaalinta labaad waxaa galay gabar baa gashay oo la yidhaahdo isniina maxamed dubbad kaalinta saddexaadna waxaa gashay sucaada ibraahim cumar ardadaas galaaskaas ka gudubta markasaan sheegay waa labaatan arday oo isugu jiro wiilal iyo gabdha tiradaa labaatanka ee gabdhaha waxay ka ahaayeen lix gabdhood bay ka ahaayeen waxaa ayadana xusid mudan mudan oo labadii marxalo ee madrasada ay ka koobneyd kusoo ziyaado kusoo kordhay marxalo kaloo cusub oo bilaaban doonto bisha shawaal bacda ramadaan hadduu ilaahay subxaana wa tacala uuna gaarsiiyo ee bilaha miilaadigana ku aadayso bisha shanaad ee may ku aadi doonto marxalo cusub oo marxalada madrasada ugu dambeysa ee thaanawiyada ayaa maarad waxaan ku rahay madrasadii ayaa kusoo kordhay oo ayadana maanta la daahfuray ugu dambayntii qaar ka mid ah ardayda qaatay shahaadooyinka ayaa warbaahinta istaa la wadaagay dareenkooda بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيد وعمر علي خولات عن كبحي فصلك ثالث متوسط أو مدرسة سنة التعليمية وكتالة بكابوري هذا أو فرحسنا هاي مانتا إن هالكاس إن الله سبحانه وتعالى ونو سوء تجلي ذلك بدنا نسويني مركا هالكم حقه مدعلينا macallimiintiina soo garab istaagtay iyo aabbayaashii waalidkii asagana soo garab istaagay aan oo mahad celinaya shukran lakum ayaan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعد وحلا محمد إبراهيم مختار وحانا كميدي أردودة كتخرج فصل ثالث متوسط heer sare ayaan soo wadnay madrasada maanta waan ku faraxsanahay waxaan u- halkan ugu mahad celinaya wasaasiga iyo macallimiinta ay igu soo dadaaleen baaraka allahu fiikum magacayga maxaa la yidhaha sucaada ibraahim cumar waxaan ka mid ahay ardayda maanta ka takharujayan madrasatu sunnaha atacliimiya oo fasalka thalith mutawasit ka ka takharujayan waxaan waxaan u mahad celinayaa waalidiintay heerkan isoo gaarsiiyeen iyo macallimiinta ayaan u mahad celinaya wasalaamu calaykum waraxmatullah magacaydu waa siniina maxamed dubad waxaan ka mid ahay ardayda maanta ka takharujaysa faslu saalis mutawasit aadaan ugu faraxsanahay maanta inaan ka mid noqdo waxaan u mahad celinayaa rabbi subxaana watacaala kadib waalidiintayda iyo macallimiinta igarab istaageen heerkan isoo gaarsiiyeen ayakana waa u mahadnaqaya